meel kastuu joogo gaar ahaanta reer puntland haddii arrimahaas waxaan ka oran karo meesha mataal waxaa meesha ka muuqata wixii wax badan aan ka digaylay oo aan lahaa war soomaaliya meel fog baa laga keenaya gadaal loo celin haddee waxay taru ka mid tahay oo qayb ka mid tahay dhacdooyinkii badnaa oo aan ka hadli jiray iyo nimankan mas-uuliinta oo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya inay sooreen dalkan meesha laga soo ceshay in aad moodid in loo doontay madaxda dalka ugu sarreysa dowladda federaalka in la yidhi dalkii soomaaliya horumar buu gaaray dadaalha loo celiyo marka hadda taa wax isweydiin loonta midna ma lahan haddii su-aalaha aad weydiisay aan kala qaado midda u horreysa oo arrintii gaalkacyo ka dhacday ahaa hadii labadaba waa isku mid waxay la mid tahay arrinta maanta gaalkacyo shalay lagu sameeyey iyo tii maanta lagu sameeyey boosaaso oo runtii lacag iska socoto oo meelay ka timin aan la aqoon oo sistem dowladeed ama sistem nidaamina soo marin ama ciidamaanka federaalka oo soomaaliya uusan u qondooyinkii dowladda federaalka oo gobordowladda sinis ayna ku jirin oo lacag iska socoto ay tahay macnaheedu waxa weeye war sistemkii dhisnaa iyo maamul goboleedkii kale waa waa burburinay cagtaanu marinay puntland aanu u adeegsano dhaqaale aanu u adeegsano nimankaan mas-uuliyiinta ee madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaruhu waxay garowsadeen oo dareemeen soomaaliya tala kale iyo calan kale ay lahayn in shia laisugu dhiibin lacag lagu burbuyo oo dad baahan tahay marka lacagta gaalkacyo lagu waceynayay oo dhalinyarada loo dirayay oo dhalinyarada loo tacabsacday horta dhalinyarada waxaan leeyahay marka hore dhalinyarada xabid baan leeyahay dhalinyarada waxaad aneyseen oo toosteen idinkoo wadan firxoon oo nabad iyo soo maray colaadu waxay tahay weli kisaacilmayda arag marka dhalinyarada waxaan leeyahay maamulka soomar haysa taarikhda maamulka ka dambeeya lacagtaan macnaheedu waxay la mid tahay oo maanta dhabaaqo walba inaan u sheego ama xildhibaan ha sheeg ha ahaado ama siyaasi ha sheego puntland ha ahaado ama wadaad ha ahaado inay tahay lacagtaan oo tigma horta puntland la dhex dhigay kow macnaheedu waxa weeye waxay la mid tahay nin gurigaagibaan saaka kuu doomaraya heben odagii dusha ka tegay oo nin gurigii loo doomaray oo gurigii beertiisii dhisnaa iyo xaaskiisii wixii doonta laga samaysa horta tahay ugu dhig tahay maxaa yeelay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ixtiraam bay mudan yihiin laakiin ixtiraamkii ay mudnaayeen lagama helin dowladda dowlad dowladu kama helin waxay ahayd lacagtaas lasoo lasoo diraayo system dowligaha jira maamul baa ka dhisan meeshii madaxweyne leedahay baarlamaan bay leedahay xukuumad bay leedahay oo dhisan oo ka horreysay oo dowladda federaalka oo maanta lagu faanayo maamulkii maamulkii kale puntland buu ahaa waxay ahayd wax kasta oo lasoo lasoo hay-ad kasta ahaad mashaariic kasta dowladdu dowladda ha qabato ka fuliso maamul goboleeda waajibka dowladda federaalka u saaran waxa weeye inay soo marsiiso nidaamka jira inayna ku xadgudbin inay soo marsiiso bangigii dowladda kusoo shubto maamulkii lasoo xiriirto la ogaado lacagtaanu sistamka ay marayso laakiin lacag iska socoto oo waxa doonaa lagu sameeyo macnaheedu waxa weeye aniga madaxweynihii dowladda federaalka ahaa ama anigoo ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka ahaa sharci iyo dastuur iyo dowladnimo ma ilaalinayo meel kasta waxaan rabaa fowda inaan ka dhigo taa weli horta macnaheedu waxaana runtii aad uga xumahay waxaana runtii aad uga xumahay dadka maanta ku dhegan ama xildhibaan ha adoodan ama ojeed maanta shirkigaabay qabteen ha ahaadeen cid kasta ha ahaadeen in ayna jirubsanayn war maxaynu ku noolnahay war nabadaanu haysanaa maqaylo intee la eg tahay war soomaaliya nabadda ka jirtaa intee la eg tahay war shacabka koonfurta soomaaliya joogaan nabad ma haystaan xaalkoodu see weye yacalya ninkii puntland la rabo burbur iyo dhibaato iyo qarax iyo how la rabo wadada uu maanta ku socdaa ku socdo kiin nabad laba oo iskuulaadkiisa ido inay aadaan raba oo jaamacad in la aadan raba oo horumar raba in la aado waa inuu maanta ogaadaa maamulka dhisan iyo amnigiisa iyo horumarintiisa inaan la farqalabayn oo dhibaato aan ugu waxayn taa waa inuu dareemaa waaya cabdi bare lacagaha dowladda federaalka ay yaacinayso oo gacanta ay ku sidato ma laysdhihi karaa iyada laftirkeeda qaab wanaagsan kuma imaan habal loo qaato dhinac musulmaansuqa
haddee adar anaaba kuu sheegaya waasaanku yidhi lacagta dowladda federaalka oo bixinayso oo maamul goboleeda ay siinayso kow marka hore waa intay saacadda ku dhageystaan marka hore waa inay soo martaa sistamka dowliga oo baarlamaanka federaalka oo ay anticiyeen oo qoonsada dowladda bajetka wasaaradda maaliyada dowladda federaalka ay ku jirta baarlamaanka oo ansixiyaa dowlad goboleedyadu lacagintaasay leeyihiin middaas waa midda sharciga ah oo haddana iyadoo sharciga lasoo marsinayo bangigii dowladda dowlad goboleedyada mas-uuliyinkii dowladda maamul goboleeda og yihiin sistamkaa wixii ka baxsan oo lacag iska socota waxa waxay muujinaysaa dowladda federaalka madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya meesha ay musuqmaashu ka gaareen meesha ay corruptionka ka gaareen meesha ay ka gaareen wixii islaam burburiya halkaasaa kacay qof walba xitaa waa inuu waa inuu islaamo waa inuu qaymeeyaa laakiin lacag iska socota oo waddan lagu burburinayo waa u sacbinaya hebel maxaa loo xiray taas macnaheedu waxa weeye war wixii intaa aynu burburino niman ina burburinaya aanu u sacabtuno qof walbana ha ogaada madaxweynaha soomaaliya berri meesha waa ka tegaya ra-iisul wasaaraha waa ka tegaya waxa harhaya waa jirsan haddi bare boosaaso waxaan la soconaa in saddex xubnood hore loo xiray shalayna la xiray guddoomiyihii guddiga waddada dhex marta boosaaso sheekh maxamed macalin ma la isdhihi karaa puntland waxa ay ka gaabisay horumarka boosaaso iyo inay la sinto magaalooyinka kale taasina ay ka faa'iidaysatay dowladda dhexe oo ay ku qubtay ama ku yaacisay lacago
adeer ma oran kara taas boosaaso horumar waa gaartay waana dhisantay umaduna iyadaa horumar gaarsiisa haddii aan boosaaso horumar gaarsiisay maanta heerkaa puntland ma gaarsiin puntland nabadda iyo horumarka waxba lagu gaaraa wixii waa in la kala saaraa laba dhisha waa in laba arrimood la kala saaraa wixii madaxweyne madaxweynaha maamulka marka jooga dowlad goboleedka ama deni ha ahaado ama kuwii ka horreeya ha ama kuwa ka dambeeya ha ahaado waxa shaksiyan laga dhexeeya iyo jiritaankii nabadnimada puntland iyo amnigii puntland iyo horumarkii puntland waa in la kala saaraa ma ahan puntland inaan ku burburiyo hebel baa kursi ii diiday hebel baa necebahay hebel baa wadda aan ii samayn inaan ummad inaan jiritaankeyga iyo amnigeyga ku dhibaateeyo horta ma ahan kow inaan u gacan taago nin asaguba daadiga wardiida tegi waayey oo waddada maka almukarama amnigeeda tegi waayey oo madaxtooyadii taalifiiriyaad ka dhigay oo meel kasta ciid iyo dhagxaan ku awri oo shacabkii xamar oo malaayiinta ah waddooyinkii ka xiray oo jid kasta ka xiray oo amnigu sugi waayey inuu mid bo mid kun iyo toddoba boqol oo kilomitir jooga inuu yidhahdo war halkaana waa burburinaya aniga shilin iisoo dir halla xiraataya maxkamad waa in la taagaa sharcigana waa in qofkii dhibaatada sameeya waa in la taagaa waxay nimanka xira la yimideen nin laaluush qaatay oo dalkiisa burburinaya maxaa yeele lacagtaa laaluushda ku timi ma soo marin nidaam dawliya oo dowlad ma soo marin waxay ku timid nidaam musuq maasuqo iyo corruption bay ku timid nimanka la xiray ama wadaad ha sheegto ama nin kale ha sheegto waxay qaateen lacag laaluusha oo musuq maasuq soo martay bay soo qaateen mar haddii asaga kan wadaadka ahoo shalay lacagta musuq maasuqa qaatay berri lama yaa ixtiraamayo berri hadduu maamulkiisa ixtiraami waayo hadduu sistamkii nabadda ah uu ku jooga ixtiraami waayo adeer yaa ixtiraamahaya marka wadaadada waxaa lagu xelay sababta lagu xelay lacag laaluusha oo musuq maasuqa oo la yiri maamulkiini burburiya dadkiinina kalsooni kuma haysataan lacagtaasay qaateen waana in la xira sharcigana waa in la waafajiya waaya cabdi barrow maanta shagaay waxaa ku qabtay garowe xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland oo arrimo badan oo ka hadlay xarigga dadkaasi loo xiray waxaa kaloo jirta in xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in dowladda federaalka aysan talyaani ahayn oo dowladda soomaaliyeed ay tahay hadday lacag ku deeqaysana dadku soomaali ay yihiin maxaa kaaga baxay adigu shirka jaraa'idda xildhibaanada
horta waa dhegeysanayay xildhibaanada horta hadlayay waxaan aad uga xumahay xildhibaanada hadlayay xildhibaano sharciga iyo dastuurka ay ku dhaartay horta inaan aqoonba halkaa iga muuqatay waxaa halkaa ka muuqata xataa inaan aqoon u lahayn dastuurka federaalka iyo federalismka iyuu ugu xileeyeen horta ima aqoon waxaa halkaa ka muuqata dhaartii ay dhaarteen inay ged cidlaa u dhaarteen ayn aqoonba waxay ku dhaarteen iyo sinkaba ku dhaarteen maxaa yeelay haddii ninku mas-uuliyadda uu ku gaartay ogyahay saa maanta umuusan hadlin baarlamaanku xal uma lahan inay yidhaahdaan lacagta maxaa lacagta shacabka baa loo soo diray waa sharci darrada iyo aqoon darrada horta haysato waa sharci iyagu maanta ay burburiyeen marka waxa weeye xildhibaankii loo doontay inuu sharci ilaaliyo hadduu asagu maanta ku indhacad yahay lacagtan musuq maasuqa oo laaluushka ah waa sax in dadka loo soo martay hadduu ku indhacad yahay adelka waxa laguma aamini karo waxa weeye dowladda federaalka ah waa dowladdii federaalka ahayd oo waddanka mas-uul ka ahayd waa hooyadii aabaha iyo hooyadii federaalka hooyadii aabaha hadday iyadu ixtiraami weyda maanta sistamkii dhisanaa hadday ixtiraami waayaan oo ay ixtiraami waayaan dowladnimada ixtiraami waayaan horta nina ma ixtiraamayo lacagtaanu waxay ahayd sharciyan inay soo marto sistam dawliya oo la og yahay oo nidaamsan inay soo marto kow waayo ma soo marin xildhibaanadu nag waxay maanta shacabka reer puntland ka dhaadhicinayaan oo ay maanta maanta muxuu xildhibaan u yihiin lacagtan musuqmaasuqa oo suuqa madow soo martay oo shirkadaha iyo hay-adaha loo soo dirayo waa sharci miye maanta ka dhaadhicinaya horkataasoo ayaa dabada maanta shacabka
maxaa la isdhihi karaa dowladda federaalka soomaaliya puntland oo ah dowlad jirta inka badan labaatan sano inay gacan dhaafto oo shacab u gacan dhaafto ma la isdhihi karaa waxaa keentay jilicsanaanta ama kala qobnaanta shacabka puntland taasaa laga faa'iidey
horta taa waa laga faa'iidaysanaya oo ummadii maanta waxay noqotay yaa jeedka oo ciidasha horta noqotay waa qodob qodobka labaad madaxweynaha soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu dhaar ku maray oo dadka uusan qabtay oo dhaar ku maray ra-iisul wasaaraha xilligan ahaa ciddii xilka iga qaaday oo adduunka igu dacweysay puntland buu ahaa anna maanta waxaan ka ballan qaaday puntland inaan fitirib u kala furfuro inaan isku diro maanta awood baan haytaay shilin inaan ku kala qaybiya madaxweynaha soomaaliya ku dhaarto taasna shaki ma lahan xogteeda aan ogahay wax badan baan ogaya taa waa in la ogaada shacabka reer puntland waxaan leeyahay mastabdaryaro yar oo wadda la idinku tuuro boqol iyo konton haddaan macsi moodeen war boqol iyo konton ganacsatadeenna ururin karta iyadoo cidinku ku dhibaatay ganacsatada boosaas ma ururiso aqoonyahanka boosaas ha ururiyo ha ku dhistee bal cid qabsata arka laakiin boqol iyo konton ton dareero ah oo lagugu tijaabinayo qiimo inaada lahayn oo aduu lagugu burburinayo inaad u sacbisid horta aad baan uga xumahay dhallinyarada gaalkaciya daroonka lasuu keenayo maaragtay hanka beenta iska qaaday oo meel dalkan iyo dadkan laga soo ceshay aan kala ogan iska sacabinaysa ayana waxaan leeyahay war laba boqol iyo labaatanta waxaa idinku filay ninkoo iska urusho toban boqol labaatan iska urusho aftiga ku filay horta qodob intaasaan kaleya dadku reer puntland waa inuu ogaadaan nabadda ay ku nool yihiin iyo dhibaatada kusoo foodlay iyo waxa lala dabacsan yahay iyo boqol iyo konton macsi ninka biray horta rajo isagaa ka sugo midda kaleeto xildhibaanada maanta hadlayay marka ay hadlayaan leeyahay amnigayga hore dhibaateynayna dowladda federaalka oo ajinadi ma aha horta dowlad federaal cidu ajinadi kuma kuma kuma tilmaamin dowladda federaalka waxaanu leenahay waa sistamka dowliga iyo nidaamka iyo dastuurka soo mara oo waddada toosan soo mara ka daayo dadka waddanka luuqluuqa iyo waddada dhawaan xildhibaanada maanta hadlayay weli ma aragtay ayagoo ka hadlaya gobollada puntland oo maqan oo dhibaatadu ka taagan tahay sool waxaa ka taagan way ogyihiin maxay u hadli waayeen xildhibaano waxaan u jeeday runtii ku aftirtay deegaanada sool oo maanta ka hadlaya oo ahaa dowladdu muxuu ahaa ajinadi ma ahan taas waxaa taagan horta qofku wuxuu hadli karaa marada uu qabo markuu isku cesho xildhibaanada meeshaan maanta ka joojinayay oo sistamkii ay ku dhaartay ka been sheegayo oo u sacabtumayo musuqmaasuqa iyo korantaka lagu baabiinayo u sacabtumayo waxaan leeyahay ka hadla sool iyo sanaag dhibaatada lagu hayo ka hadla shacabkiina dhibaatada lagu hayo ka hadla kuwa soomaali kala gudanayo oo soomaali isku ququlaya waxay ahay maanta xildhibaanadu inay inta istaagaan hadlaan oo yidhaahdaan dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa burburinta iyo dhibaatada ha naga daaye shacabka yagana waxaanu leenahay war musuq maasuq iyo dhibaato dowlad laguma noqdo shacabka yaga waxaanu leenahay sharciga ha loo hoggaansanaado maamul baa meesha aanu leenahay maamulka yaanan burburinin ummadda aynu isu keenno xildhibaanada taasaa laga tegay laakiin xildhibaanada waxaad moodaa xildhibaan kasta inuu u haqastaagayo xamar markii inta looga yeelo horta qasoo ay dejiyo oo maalmo yardalatee yarlasiiyo oo ay dadka ku ururiyaan inay halkaa u sacabtumayaan baan u malaynaya marka waraseelka iswail oo dowladda federaalka oo ay reer puntland ku urursadaan quraanoog ay boqolaal war u jiifto oo puntland colaadda laga soo abaabulayo wardan idinma arka idinma ehka shacabka reer puntland hoteelka iswail oo laydinku ururimayo oo kiimia calaaqada isaga soo dejiyo puntland dib loogu soo dirayo oo farqada wada nimanka reer dadka reer puntland magaca puntland ku jooga oo markay xamar puntland kusoo xanaaqaan ama kursi ka waayaan ama madaxweynaha isqabsadaan ama wax yar dhacaan ama noocu doono ha ahaado xamar inta loogu yeero hotel esway lagu naasnuujiyo oo u degan oo u oo degan oo u degan burburka puntland u degan oo markii danahoodii lasoo abaabulo oo waxay rabeen xamar looga soo abaabulo puntland inta yimaadeen ama gaalkacyo ha tageen ama garowa ha tageen ama boosaasa ha tageen tigmada iyo qaska wadana waxaa le waa in laga feejignaadaa dadka noocaas uu ku jira noocuu doono ha ahaado hotel iswail baa lagu biilaa oo xamar ku yaalla halkaasaa la tagaa waa lagu soo tashkiiliyaa waxay doonaan baa lasoo siiyaa kabacdina halkaasay tagaan marka xildhibaanadan hadda waxaan u arkay hadda sacbinayay inay berri inta xamar tagaan hotel iswail dejiyaan nin allaale ninkii puntland wax ka sheega oo puntland soo muxuu ahaa soo dacaayineeya ama burburkeeda wax ka sheega xamar baa loo yeeraa israel baa la dejiyaa israel bu israel bu u dhooban yihiin halkaa hoteelka israel waa meesha puntland laga burburiyo oo oo la dhibaateeyo oo puntland kaliya maahan midda kale nimanka marka arrintan waxaan leeyahay reer puntland waxaan leeyahay waa dadkiinaan u sacabtumaya xildhibaanada maanta aan u jeeday oo aan sool ka hadlayn oo dhibaatada sool ka tagaan aan ka hadlaynin oo waxa gabdhaha iyo dhibaatada iyo kursiga lagu hayo aan ka hadlaynin oo jiritaankii puntland aan ka hadlaynin maanta u soo istaagay aynu puntland musulmaantu oo lagu wada aan u sacabtumo horta waa ayandaro waxay u sacabtumayaan waan ogahay hoteelka israel oo xamar ku yaala oo inta puntland mucaaradku ah lagu urursho